dohor wanaagsan halka waa dalsan qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu waaweyn allaha u naxariistay waxaa xajkii ku geeriyooday ugaas cabdulaahi ugaas xaash oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in deegaanada ay kala wareegeen ciidamada admis ay yihiin kuwa nabad oo ammaana maamulada galmudug iyo sidoo kale puntland oo gaalkacyo ku kulmaya dowladda soomaaliya oo shaaca ka qaaday markii ugu horreysay inay taageeri doonto jabadaha gooni goosadka ee etoobiya wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn xasuuqa ka soconaya qasa oo weli sii socda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal meel kastood naga dhegaysanaysaan amase naga dhoganaysaan aan ku bilaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in deegaanadii ay kala wareegeen ciidamada aadmis ee dalka ka baxay kuwaasoo ay tiradoodu gaadhayso toddoba kun oo askari islamarkaasina furumihii ay baneeyeen ay ku sugan yihiin ciidamada xooga dalka soomaaliyeed yihiin qaar ammaana ra-iisul wasaare waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida dalka ay u diyaarsan yihiin siday dalkooda u difaaci lahayn islamarkaasina ay ula wareegi lahayn amniga dalka waa kan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo khudbadan jeediyey
toddoba kun oo askari oo amisooma baxday toddobadaa kun ee askari ee baxday meel ay inta ka tageen markay ka tageen shabaab qabsaday maa jirto toddobadaa kun ee askari ciidamadeena bedelay amnigoodina waa sugan yihiin waxaa waaye qorshaa jira oo dowladda federaalka ay leedahay oo markay meel laga baxo in ciidankaas lagu wareejiyo ciidan kale ay tahay marka dalkeenna oo aada ogtihiin inay hadeertaan xaalado aada adag meelaha qaarkood ka jiraan waxaan rajaynaynaa inaan dhammaanteen u istaagno ilaalinta iyo dalkeenna iyo dadkeenna oo runtii muqadas agteenna ka ah qof kastoo soomaaliya agtiisa ka ah waxaynu isku ognahay dalkeenna inaynu ka xoreysano cadowga amnigeennana inagu suganna gacanteenna ugu dambayn dal aan asagu amnigiisa suganin oo xuduudihiisa suganayn xor ma aha marka inaynu amnigeen ayaynu ka shaqaynaynaa haddii ilaha idhaahdo oon cidna inoo ilaalin oon inagu aynu isku fillaanno insha allah intii noo ilaalinaysay ee nagula dadaashayna aan dhahno waa mahadsantihiin waxa waaye hadeertaan annagaa isku filan taasaynu u soconnaa insha allah taasaana wadayna ma jirto saan hore u sheegay mana oggolaanayno dalkeenna dawladana iskuma laynayaan siyaasadana iskuma laynayaan waxaana ka shaqaynaynaa in aan dawlado kale wixii ka dhexeeya in ayaga ka dhexeeyaan laakiin soomaaliya halka dhib ee jira ma wadno soomaali ma wado soomaaliya waxay doonaysaa nabad soomaaliya waxay rabtaa in nabad l dhaqaale mid amni intaasaan raadinaynaa inagu intaasaan ka doonaynaa deriska intaasaan ka rabnaa adduunka intaasaan ka rabnaa caalamka waxaan rabnaa inaan ilaalino dhammaanteen qawaaniinta adduunka kuma xadgudbayno deriska dowladaha kale kuma xadgudbayno nabad ayaan doonaynaa inaan kala faa'iidaysanaan rabnaa in shucuubtu isu furantaan rabnaa in laysdhex galaan rabnaa in la wada noolaadaan rabnaa annaga marka waxaynu risaaladeenu waa nabadgeliyo waa risaaladeenu waa salaam laakiin midka hoosta nooga xariiqani waxaa weeye annana intaas aan rabno inaanaan cidna ku samayn inna lagu sameeyo annagana ma rabno ma ogolin annagu ma rabno inaan cidna ku samayno intaas annana ma rabno mana ogolaanayn in annaka nalagu sameeyana ma ogolaanayn intaas un weeye adduunkana sidaasaa loogu dhaqmaa sidaasay adduunyadu almucaamalatu bilmitl ay u tahay diblomaasiyadu saan kuula dhaqmay iila dhaqan sidaas waaye dadkeenana haddii ilaha idhaahdo aynu intaas waxaan rabaa inay wada dhegaystaan inay wada maqlaan qof kasta oo soomaaliya oo aan ognahay oo maanteeta ay amnigiisa sugayaan ee ciidamada nala jooga ee maandaydka u haysta dowladda soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah qofka soomaaliyeed amnigiisana ma beedaraynayso mas-uuliyad xumana ma samaynayso marka dadkeenu waa inay ku kalsoonaadaan inayna dowladda soomaaliyeed
intaas haddaynugu nimaadno ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sida uga hadlay ciidamada atmis iyo sidoo kale bixitaankooda iyo dhiirigelinta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed markaana aynu milixsano inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun allaha naxariistii jannaha siiye waxaa xaramka ku geeriyooday ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas faracadahaa ugaasyada dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed ee dega magaalada muqdisho ee caasimada dalka ugaaska ayaa ku joogay xaramka ilaha naxariista jannaha siiyo markana haddii aynu milacsano dhankaas iyo garoowe waxaa ka soconaya kulan si weyn loo sugayo inay isku arkaan madaxweyneyaasha maamul goboleeda puntland iyo sidoo kale maamul goboleedka galmudug qoorqoor labada madaxweyne ayaa waxaa loo malan yahay inay isku arkaan magaalada gaalkacyo iyo xurunta gobolka mudug halkaasi oo ay ka wada hadli doonaan dagaalada ka dhacay galbeedka mudug iyo sidoo kale qeybo ka mida puntland iyo gaalkacyo labada madaxweyne ayaa waxa ay si weyn sida ay xogta uga wada hadli doonaan xiriirka labada maamul u dhexeeya oo ayaa intaasi ku daraya kulanka madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland uu miiska saaran yahay qodob ay ka mid yihiin iskaashiga labada dhinac ee arrimaha amniga iyo qodobo kale oo khuseeya danaha labada maamul ee puntland iyo sidoo kale galmudugga madaxweyne qoorqoor ayaa madaxileedkiisu gabagabo ku dhow yahay islamarkaasina inay ka dhamaato qarka uu saanan yahay halka siciid cabdulaahi deni dib loo doortay waxa ay iyadu lagu dhalilaan dowladda dhexe aan idhaahdee in ay ka gaabisay shaqada maamul goboleedyada oo ay aada iskugu howlay markan aan isla milicsano weli waxaa sii soconaya reer falastiin falastiin ayaa waxaa ku soconaya xasuuqan kala sooco lahayno isku soo bahaysteen gumaystayaal kala duwan oo ku mid yahay israa'el oo iyaga lagu degaameeyay dhulka falastiin ee barakaysan hadda maalmihii ugu dambeeyey waxaa la duqeeyey iskuul ee qaramada mudug gacanta ku hayso ilaa iyo sideed jeer ayay duqeeyeen ma aha marka koowaad ay duqeeyeen waa iskuul wax lagu baro caruur yar oo agoona oo badiyaasho ku ilsheen dagaalka qasa ka soconaya iyo waalidiintoodii iyo dad kale oo halkaasi la beegsadeen gumaystuhu madaafiic madaxda kala duwan waxa ay ku tooqayaan ee reer galbeedku inay qase dhulka la simi doonaan mid ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay oo dhowaan hadlay islamarkaasina si weyn khudbadiisu ay u qabsatay caalamka ayaa waxa uu sheegay in uuna doonayn in ay qasa u burburto siduu isagoo hadalka u dhigay sida magaalada muqdisho oo kale waxa uu sheegay in magaalada muqdisho caasimada dalka ay tahay magaalo fowda ah oo ayna kala dambeyn iyo nidaam dowladeed ka jirin waa mid ka mid a xogay saraakiisha qaramada midoobay oo ku sugnaa qasa ayaa hadalkaasi warbaahinta ka sheegay hadal waxa uu noqday fadeexada kama ay jawaabin wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ilaa iyo hadda guud ahaana saaxiibayaal warkii duhur intaas ayaan kusoo gunaanadaya mar kale ismaqlaabo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel